marka waxaa lagu dila allahu naxariisto xaawo maamul cusmaan oo ah dowladda xasantaa oo khudaarta ka ganacsata dabley hubeysan ayaa si xandarre ah u dileen insha allah laamaha amniga nabadgelyada joogaan sida ugu suuragalsana insha allah waxaan rajeynaynaa in loo soo bandhigo cadaaladana loo horteen haddii ila raali qofka dumarka intaan ka warhayno maxaa la yidhaahdaa gabar caan ku ah khudaarta maanta iibinteeda ayay ahayd marka dabley hubeysan ayaa ka dishay magaalada caasimada u ah gobolka shabeellaha hoose ee marka hadda baaritaankii laamaha amnigaaka sugeynaa kadib wixii noo soo gudbiyaan unbay noqon doontaa inaan markaasi ficil ahaan u qaadano